Inta badan marka la gaaro xilli roobaadka, waxaa soo bata biyaha wasakhaysan ee jiifa waddooyinka muhiimka ah, kuwaasoo ay nadaafad darro ka dhalan karto saameynna ku yeelan karta bulshada qaybaheeda kala duwan. Haddaba, Dr. Xamse Cabdi Garas oo ka howlgala Isbitaalka Kaafi ee degmada Dhoobleya ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda guud ee degmada si loo yareeyo caafimaad darrada ka dhalan karta.
wixii talabixin caafimaad ah ama bulshada ku saabsan ama nawaaxiga deegaanka aan ku noolnahay ku saabsanaado Eh, hadda xilliga aan gelayno waa xilli roobeed magaaladana waxaa weye godad fara badan bay leedahay biyo fadhi badan bay yeelataa biyaha fara eh, fadhiga badan waxaa ka dhasha inta badan shuban biyood Eh, dadka waxaan markaa ku boorinayaa in ay ku dadaalaan nadaafadda meel aanay nadaafad ka jirin caafimaadka ma jiro qofka bini'aadamka ah markuu caafimaad tirsanayo ama uu caafimaad raadinayo awalan waa inuu bay-adda uu ku nool yahay nadaafadeeda u dhowra inteenna inta badan bulshadeena boqolkiiba toddobaaba- toddobaatan waxay u badan tahay in qashinka qofka gurigiisa uu ka soo saaro jidadkana la dhigo waxaad moodaa dadka inay wax xilla ah ayna ka saarneen nadaafadda jidka ama bannaanka gurigiisa wixii ku saabsanba in wax xil ayna ka saarneen taasna diiniyanna kuma fiicno deegaan ahaan iyo ilqabadka dhulka aad ku noosha ahayna kuma fiicno caafimaad ahaanna waxay keenaysaa waxyaabaha aad jidka ku tuurayso dhammaan way isbedelayaan sidii bacahan ama eh, weelashan qa- caagadaha ee wax laga cabo ee bannaanada lagu tuurayo markay qorraxdu ku dhacdo waxyaaba ki- kiimikada ku jirta way isbedelaysaa bakteriya fara badan baa ka dhalanaysa xanuunno fara badan oo lagu rafaadsan yahay baa ka dhasho dadka marka waxaan u sheegayaa walaalayaalow haddii ay rabtaan in caafimaadkiina boqolkiiba boqol uu taam noqdo dadka horumaree laidin sheegayo bay-addooday kontroleen magaaladeena waad ogsoontihiin dad fara badan oo barakacayaal baa hareeraha ka degan inta badan musquulo ma isticmaalaan musquulaha way ku yar yihiin Eh, ama waxaad arkaysaa toban qoys oo hal musquul wada wadaagayo Eh, waxay u baahan yihiin dadka ayaga in mar walba wacyigelin lala daba socdo balse waxaa ka sii daran dadkii magaaladaba deganaa oo innaba wax danqasho ah ayna ka dareemayn wasaqda hortooda taago